جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis labiyo tobanka rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo ra-iisul wasaaraha itoobiya ayaa shaaca ka qaaday in dhowaan ay la wareegi doonaan dekedda casab ee ku taala dalka elitereya xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in murtad gurguurte uu qorsheynayo inuu weeraro xubnaha mucaaradka ku ah kooxdiisa fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmada xagar ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa ka faa'iidaystay sekada xoolaha nool oo laga qeybiyey degmadaas degmada buula fullaayo ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa ku tallaabsatay horumar dhanka tacbashada qudaarta cagaaran taasi oo ay si weyn kaga faa'iidaysanayaan bulshada ku dhaqan degmadaas
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran ra-iisul wasaaraha itoobiya ayaa shaaca ka qaaday in dhowaan ay la wareegi doonaan dekedda casab ee ku taala dalka elitereya warbixintan waxaa inoo haya cali aadan cabdulaahi caliyare xilli xiisadda ka dhex aloosan etoobiya iyo eritereya ay cirka isku sii shareertay ayaa waraysi cusub oo ra-iisul wasaaraha etoobiya uu siiyey telefishinka etoobiya ku iftiimiyey damacooda ku aadan mustaqbalka dhow iyo halka uu daaran yahay isagoo sheegay in ay si fudud ula wareegi doonaan dekedda casab ee dalka eritereya gaal abiy axmed ayaa si cad u shaaciyey in etoobiya ay ku khaldantay waxa uu ku sheegay ka tanaasulka dekedda casab ee ku taala dalka eritereya islamarkaana ay dhowaan dib ka sixi doonaan khaladaadkaasi dhacay waxaan joognay badda cas ilaa soddon sanno ka hor joogitaankaasi waxa uu ahaa taariikh dhow oo shalay ahayd ayuu abiy axmed ku yidhi waraysigiisan oo lala yeeshay isagoo ku sugan meel u dhow biyo xireenka webiga niil ee muranka badani ka taagan yahay ra-iisul wasaaraha etoobiya gaal abiy axmed oo hadalkiisa sii wata islamarkaana gef ku tilmaamay in etoobiya ay ku soo dhacdo xeeb la-aan ayna weydo dekedda casab ayaa yidhi khaladkii shalay dhacay berina waa la sixi doonaa mana ahan wax adag hadallada abiy axmed oo la filayo inay uga sii dari doonaan xiisadda ayaa imaanaya maalmo kadib markii madaxa xiriirka dibadda iyo iskaashiga militariga ee wasaaradda difaaca etoobiya genaraal tashome uu shaaciyey in dekedda casaba ay iyagu leeyihiin islamarkaana ay u diyaargaroobeen sidii ay usoo ceshan lahaayeen eritereya ayaa hadalkan ka soo yaray sarkaalkan etoobiyaanka ku tilmaantay baaq dagaal iyo bilowga qulqulutooyin hor leh uu geli doono gobolka geeska afrika waxayna ku sifaysay weerar iyo dagaal toos ah oo loola soo bereeray taas oo laga dhexli doono ayay yidhaahdeen khasaare baaxad leh gebidhacleynta damaca badeed ee etoobiya ayaa haatan hadalhayntiisu u badan tahay dhinaca eritereya balse waxaa hubaal ah in marnaba aanay ka tanaasulin etoobiya heshiiskii xaaraanta ahaa ee ay la gashay maamulka ashadala dirarka ah ee somalilan kaas oo loogu saxiixiyay etoobiya qaadashada qeybo ka mid ah xeebaha waqooyi ee dalka soomaaliya mahadsanid caliyare xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in murtad gurguurta uu qorsheynayo inuu weeraro xubnaha mucaaradka ku ah kooxdiisa sida warbixintan uu ku haya khaalid xasan murtad maxamed cumar caananuug oo ka mid ah xildhibaanada kooxda hirdada soomaaliya ayaa sheegay in murtad gurguurta uu diyaargaroobayo duulaan uu ku qaado siyaasiyiinta mucaaradka ah ee kasoo horjeeda waxa uuna ninkan qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook oo uu ku sheegay in xasan gurguurta uu hadda duleedka muqdisho ku diyaarinayo ciidamo gaarayo kumanaan kun oo askari isagoo hadlayay murtadkan ayuu yidhi waxaa bannaanka u soo baxay xogo sugan oo aan ka xaqiijinay ilaa wareedyo laysku hallayn karo taas oo muujinayso in duleedka waqooyi ee magaalada muqdisho lagu diyaarinayo ciidamo gaarayo saddex kun iyo shan boqol oo askari kuwaasoo la doonayo in loo adeegsado wax ka baxsan waajibaadka sharciga ah sida aan xogta ku helnay waxaa muuqata in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu isku diyaarinayo si uu awood ciidan ugu adeegsado siyaasiyiinta mucaaradka ah maadaama muddaxileedkiisa ay bilo kooban ka harsan yihiin ayuu yidhi hadalkan kasoo yeeray xildhibaankan ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa ku soo aadayo iyadoo muddooyinkii dambe cirka u galay khilaafka ka dhexeeya madaxda riddada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah ee kasoo horjeeda waxaana fashilmay iskudayo dhowr ah oo gaalada caalamku ay ku doonayeen inay ku heshiisiiyaan hogaamiyaasha riddada waana kuwa dhaqan iyo caado u leh in xilli kasta ay isqabtaan marka la soo gaaro doorashooyin gaaleedka mahadsanid khaalid fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmada xagar ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qeybiya degmadaas ilyaas cabdulaahi ayaa warbixintan inoo haya waxaa sanad walba boqolaal dad ah oo ku nool degmooyinka iyo deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ay helaan xoolaha nool ee sakada kuwaas oo laga soo qaado dadka aqniyada ah dibna loogu celiyo kuwa aanan waxba haysan si la mid ah degmooyinka kale waxaa xagar saacadihii lasoo dhaafay tiro ku dhow lixdanka ay heleen xolaha la dhaqda noocyadooda kala duwan iyadoona bulshadu ay si aad ah uga mahadcelisay arrinkan ilaa konton iyo siddeed qof oo isugu jirta rag iyo dumar ayuu maamulka sheegay in ay ka faa'iidaysteen xoolaha nool ee sakada sannadkan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri kadib markii qof weliba gacanta loo geliyey intii maamulka uu ugu talagalay ayay la hadleen warbaahinta iyagoona yidhi bismillaah cabdinaasir cumar cali oo ka jooga degmada xagar islaamka wuxuu ilaahay noogu talagalay ayuuna siiyey shan neef oo ari aan qaatay ilaahay oo ku mahadsan maasha allah islaamka ilaahay ha ciseeyeen dadka ku nool meelaha gaalada a joogta ha arkaan dhibka haysta iyo mashaakilka haysta iyo habka loo gelaya ha arkaan islaamka waa lagu dhex nool yahay waa lagu reystay waa loo barwaaqoobay alxamdulilaahi rabbialcaalamiin dadka meesha joogo dhibka iyo gaajada iyo rafaadka haystow iskaga soo dhaqaaq biidnilah kariim xasan jaamac axmed daahir xirsi baa layihahdaa magaalada degmada xagar ayaan ku suganahay wilaayada islaamka waxaan ka qaatay si neef oo arya wayna ku mahadsan yihiin ilaahayna kor ka yeelo wixii gaalaha iyo wixii gaalada ku dhex jireen waxaan leeyahay maana maanta ahayn ayaad dareemi doontaa dhibaato ay gaala idinku hayso way idin dulaysatay way idin raratay habeenay maali idin gumaadaysaa mana kasoo noqon rabtaan aqligiinna inaad ka xisaabtantaan oo kasoo baxdaan baa idinku baaqayaa ilaahayna islaamka hor ha ka yeelay markasta uu joogo ilaa afghanistan ilaa falastiin ilahayna waxaan ugu baryaa falastiin in ilaahay ka dulqaado yuhuud iyo nasaarada haysata oo cumlada ah in ilaahay ka dulqaado oo islaam khaasiyan isqabto afrika iyo eshiya bidnillahi albahri cali ibraahin cali degmada xagaraan jooga xoolo shan neef aan heli eri eh allaana ku mahadsan walaayada islaamkaana ku mahadsan bismillaahi raxmaan iraxiim magacey waxaa lahaa isaaq macalin maxamed xasan waxaa joogaa degmada xagar maanta waxaa aadnay meesha hoola lagu qiiminaya walaayada loo yeer hal neef oo loo aliisiiye walaalaha ilaahay oo naariis ilaahay u guuley oo maarata gaalada la hajibiyo magaceyga madiine cabdulaahi ayaa lee dhahaa meeshaan ku sugana degmada xagar maanta waxaa liisii shan neef oo eri ah aadaan u faraxsanahay inaan qaatoona waan ku fikirayay ninkii isiina waa ku mahadsanyay ninkii xeradiisa ay kasoo baxdayna in ka badan allah u geliye xabiibo cabdi barkaan degmada xagar waxaan qaatay neef lo eh maxaa i siiya xarakada mujaahidiinta allah gacan siiya gaalada allahajib waxaa degmada xagar oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn ay caan ku tahay kala iibsiga xoolaha nool iyadoo uu ku yaalla suuq weyn sidoo kale deegaanka daa'if ee hoostega degmada ayaa laga helaa mid ka mid ah suuqyada ugu waaweyn agaarkan oo isagana lagu kala iibsado qeybaha kala duwan ee xoolaha la dhaqdo mahadsanid ilyas degmada buula fullaay ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa ku tallaabsatay horumar dhanka tacbashada qudaarta cagaaran taasoo ay si weyn kaga faa'iidaysanayaan bulshada ku dhaqan degmadaas waa kan bashiir muxiidiin abu ayman
waxaa aad u soo badanaya baraaruga bulsho ee ku aadan in la gaaro isku filnaan dhanka cuntada ah si loo yareeyo quutuldaruuriga qaaradaha kale lainooga keenayo magaalooyinka waaweyn ee dalka iyo sidoo kale goboladuba waxay dadku u istaageen inay isku filnaadaan iyagoona inta badan xoogga saaray inay beeraan qudradda looga baahan yahay magaalooyinkooda si loo yareeyo midda inooga imaanaysa waddamada deriska sida kenya iyo etoobiya meelaha sida aadka isku filnaanta dhanka khudradda u gaaray waxaa ka mid ah magaalooyinka wilaayada islaamigaha ee baay oo ah gobol aan marin webi haddana ka mid ah gobollada xagga wax soo saarka safka hore uga jira dhowaan waxaan booqday beer ku taalla dhinaca bari ee degmada boolofulay taas oo uu milkiyadeeda uu leeyahay mukhtaar sheekh maxamed wuxuu ka mid yahay dadka iskood ah isku abaabulay oo sameeyey beer khudaarta lagu beero oo uu ka sameeyey duleedka magaaladan halkaas oo uu ku beeray khudradda noocyadeeda kala duwan sida koostada ansalaatada karootada nyaanyada basbaaska barbarooniga bocorka iyo wixii la mid ah haddaba mar kale ayaan mukhtaar ku booqday beertiisa shan bil kadib xilli uu ka muuqdo isbeddel weyn wuxuuna iiga warbixiyey khudradda uu beeray iyo sida looga faa'iidaysanayo wallaahi bashiirow idaacadda ii imaaday aadan ugu faraxsanahay maalintaad ii imaanaysay maanta farqiga u dhexayso hadda ka hore waraysi iga qaaday maalintii maanta farqiga u dhexaysa adna waa ujeedaa indhaha waa ujeedaa marka alxamdulilaah ilaahay waa noo nicmeeyey dadkii dhulkan wax ma dhalaa iyo wax ma lagu tabci kar iyo ay lahaayeen waa kana had maanta nicmadaana ilaahayna siiyey waxyaabaha hadda beeran ee khudradda aan aragnay ee magaalada bulufula ee ka faa'iidaysanaysa maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah nyaanyada waa ujeedaa koostada waa ujeedaa karootada waa ujeedaa ansalaatada waa ujeedaa bocorka waa ujeedaa barbarooniga waa ujeedaa kabsarcaleenta waa ujeedaa marka alxamdulilaah galab walba saana loo imaanaa suuqay ii noqotay maasha allah alxamdulilaah ilaahayna macdiisa ilaah baa ku mahadsan dadka marka waxay helayaan qudrad fresh oo isla beerta laga soo guray aa qudrad fresh oo koostada laho ansalaatada laho nyaanyada laho barbarooniga laho karootada laho oo fresh ay helaayeen qiimaha ay ku qaataan waa qiimo oo iska jaban maasha allaahu ah oo wixii kor laga keenaya oo ka jaban boqolkiiba konton ka jaban ka hooseeyey aan ku siiyaa maasha allah alxamdulilah tacabka kasoo dhiirida dadka waraha waaweyn leh iga soo dayda waxaa waaye dhulkeen waa kaas nicmadaas ilaahayna siiyey waa u jeedaan wixii hadda oo faa'iidadiis ah idinkana inaad ka soo jiiditaanaan rabaa haddii ilaahay idmo dadka degaanka aan isla nahay beertan waxaa galab weliba aadaa si ay khudradda uga soo iibsadaan qaar ka mid ah dadweynaha magaalada buulafulay waa kuwan qaar ka mid ah dadka maalin weliba halkan u yimaada si ay u iibsadaan khudaartay u baahan tahay xaafadooda wallaahi ani naftirkeyga dadka beerta u awal aho maaragta galabtan aa ii horeys aa imaanay beerta maanta ani meesha aan ku arkay waxaan soo xasuustay dhoobeyda fadhiisanaa nin walba lacagtiisuu wataa wixiise waa la siinaa koostada ansalaatada bocorka nyaanyada wax weliba qof baa ku shaqeeyo meesha oo maaragta heegan ku ah waa dhawaamahan maaragta haddayba saas aheen annaga naftirkeena sabti walba aan maaragta waxaan sugaynay qudaar dhoobay ka imaata ilaan meeshaanaaba maaragta dadkii ay ku dhergeeno ani naftirkeyga galabtaan laga bilaabo waa meeshaana maaragta haddii ilaahay yidhaa saas waay bashiirow dadku waxaan ku dhiirigelinaa nin walba inuu maaragta saan oo kale beeraha loo beero dhulku waa yaalla qof maaragta tacbada keliya loo baahan yahay marka nin walba meeshiis ha ku shaqaystaan dhihilaha an maqa eey waliyaa idriis waaye degmaday buulafulaaye waxaan gacanta ku wadaa oo koosto ansalaato bocor nyaanya basbaas maasha allah deegaanka buulafulaaye waa laga noolaaday maasha allah ilaaha ku mahadsan koosto ansalaato imaydheeraay boorcad tumikoosa hobdhideer guradaasa amadaafada wehelaasa kabsaarka shaan kun jira maxaan suuq ku feyleen maasha allah haa buulafulaa yoo dhan maasha allah ku een ornyoore ku neebsani kudaartiye asar tumikoosa dheko asaatan amada fada dheku guradaas sadii aad fadan ku goosadaas meerwogna beerta oo mukhtaar meena gadaniya koosto ansalaato korooto bocorka tiitow degmada buulfale maasha allah faa'iido badan oo haysta xaafadnoo saga tabna beerta si koyn walaakanosa qaadan ugu dambeynna suldaan aadan isaaq oo ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamigaha ee baay oo aan kula kulmay gudaha beertan khudradda ee ku taalla degmada buulafulay ayaa bogaadiyey mashruucan iskutashiga ay u istaageen dadka deegaanka eedeeda walalayaabinyo beerka buulafulay waagii hore biyoba waysnaayna hadda laakiin biyogii laka helay in beer laka taabay odaaray beerta isku korsurugnaata buulafulay dhatiya ka taal nyaanyihin dhawana qabati bocora qabati antalaati aragahayna mid kale aragahayna kooste aragahayna bocora aragahayna gabsaracleega aragahayna walkuma gungmale maana dadka bulshooyinta bulfulay degan may kabur arjiyaane in beero in taaban deegaankan walbama kabaxo waa lalahay walay in kabaxo may daliilnga ahayn gee kaba korsurugna waxyaabihii oo aan hay dhoobay kabaxay bahata dhangatimirka dhankabaxay majara wartay lakoraabi bulshadan oo wulfulay degan dhan milaanto ee meelo ka jarta dhan in gee kamay arkahayna beerto doonadeen safar dheer dhoobey malan galaw gabartay ideeha kutabaasa beerta kooyasa wali faasana meelaha ku qaadayta ganacsi mashruuc ee suuqiga bulshada meelo ka furinta wartalatiyahu dadka soomaalida degmada degmay ku baraarjeenahay inaanay beero la taho mar kale waxaan leeyahay buulafulay waxay diraysaa risaalo caalamiyaha oo muujinaysa in dadaal kooban uu dhalo horumar iyo baraare dadaalaana wuu gaaraa halka uu hiigsanayo wax soo saarka ayaana ah midka lagu gaaro guusha si ka baxsan ku-tiirsiga dalagyada dibadda oo looga bixi karo beerashada badar iyo cunto kuu damaanad qaadi karta caafimaadkaaga waxaan rabnaa inay isku filnaato xagga qudaarta marka in grave housekaas oo asagana si joogta biyo loo siinayo oo loo waraabinayo oo daawadiisa iyo caafimaadkiisa lala daabtaaganya iyo qaybta kale beerta ah intaasi waxaan is leeyahay waa in soo dhodhoweynaysa haddaysan ku filnaanin mashruucaasi marka mashruucaan ugu talagalnay waayo isku filnaasho inaan ka muujino degmadan buulafula
تتغير الأحوال واحنا في أحسن حال سر الحياة الطيبة aad buu u mahadsan yahay bashiir warbixintiisa waxay u dambeysay warkii fiidnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu